howlgallo isugu jira qaraxyo iyo dagaallo toos ah ayay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab xalay ku qaadeen fariisimo kala duwan oo ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobollada hiiraan shabeellaha hoose bakool iyo gado wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ayaa sheegaya ciidamo ka tirsan mujaahidiinta in xalay qarax la beegsadeen guri ay ku qayilayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah kaas oo ku yaala agagaarka buundada weyn ee magaalada beledweyn qaraxa ayaa aad looga maqlay xaafadaha magaalada beledweyn waxaana qaraxa kadib dhacay rasaas ay ridayeen ciidamada dowladda federaalka inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay saddex askari dhawaqa qarax kale ayaa laga maqlay magaalada beledweyne kaas oo lala beegsaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay kaga sugan yihiin buundada weyn ee gudaha magaaladaasi ma aynan helin faahfaahin ku aadan qaraxaasi iyo khasaaraha uu geystay gobolka shabeellaha hoose haddaan eegno xalay waxaa ka dhacay dagaal culus oo lagu qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee buundada deegaanka baryire ciidamada mujaahidiinta ayaa halkaasi ku weeraray askarta dowladda federaalka oo marar badan la kulmay weerar ka yimid dhanka mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya wax ay sheegayaan in ciidamada al-shabaab habeenkii xalay ay weerareen isbaaro ciidamada dowladda federaalka ay dhigteen tuulada siinaay oo u dhow deegaanka shalaambood wax yar kadib marka rasaasta la hoowiyey ciidamada dowladda federaalka ah waxa ay isaga carareen barta kontarool oo ay ku dhibi jireen dadka bakool ciidamada mujaahidiinta waxa ay xalay dagaal ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada waajid ciidamada lagu weerar degmada waajid ayaa la shaqeeya ciidamada xabashida etoobiya ee ku go'doosan gudaha degmadaasi gadana ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerareen xerada ciidamada xabashida etoobiya ee degmada garbahaarey warbaahinta alfurqaan ma aysan helin faahfaahin ku aadan dagaalada ka dhacay degmooyinka waajid iyo garbahaari oo ka kala tirsan gobollada bakool iyo gado shalay ay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta al-shabaab qarax ay la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa duleedka degmada balcad qaraxaas ayaa dhaliyay dhimashada laba askari waxaana ku dhaawacmay saddex kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa har iyo hoy u diiday ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye iyagoo si joogto ah ula kulma qarax iyo dagaallo iyo weeraro dhaca maalin iyo habeenba